iskuulkii ugu horreeyey oo wax lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool degmada gurceel ayaa maanta la daafuray waxaana daafurka iskuulkan ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka degmada gurceel qaar ka mida xubnaha waxbartay ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba kuwaas oo ku nool degmada gurceel macalimiin iyo marti sharafka leh ardada iskuulkan dhigan doonta ayaa laga soo arooriyey xaafadaha degmada gurceel waxaana iskuulkani iska kaashaday wasaaradda waxbarashada iyo maamulka degmada ugu horeyn qaar ka mid ah xubnaha waxbartay iyo dadka bahyaha gaarka qaba ee ku nool degmadaasi gurceel ayaa goobta ka hadlay iyaga oo ka warbixiyey ahmiyadda ay dadkan u leedahay in wax la baro haddaan nahay dadka baahida gaarka qaba waxaan aan rabnaa inaan aan dalbanno in waxbarashadayna anka la tixgeliyo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi dadka baahida gaarka wax la baro waxaan rabnaa wasiirka wasiir faarax cabdulqaadir inuu dee ka dhabeeyo oo dadkan naafada dhagolayaasha wax walba la jooga degmada gurcaal inuu wax la baro waxbarashadooda xoogga la saaro sidii dad uga soo bixi lahaayeen waxbartay
in waxbarasho la siiyo oo qalabka ay wax ku bara lahaayeen loo keeno oo gaadiidka ay raaci lahaayeen loo sameeyo oo meesha ay wax ku baran lahaayeen kuleeshka ay wax ku baran lahaayeen la siiyo soomaaliya dhammaan naafada joogto waa isku wada mid qof waxbarta iyo qof aan waxbaranba waxay u baahan yihiin wax gacan qabto oo wax yacnii oo taageero siiyo marka anigana sidoo kale waxaan rajeynaa ardayda yacnii sideedoo kale ah oo aan waxbaranin inaa waxbari doono insha allah oo waxbarashadooda yacnii aad iyo aad aan uga dhisi doono cilmiga yacni ilaahay uu siiyey inaana ka hakraninaan rajeyna insha allah agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada galmudug iyo qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhigi doona iskuulkan ayaa dhankooda goobta ka hadlay aanu iskuulka ka furnay iskuul ablaal guracaal aanu ka furnay iskuulka dadka baahiyaha gaarka ah qaba wax lagu baro waa markii ugu horreydo iskuul dadkaan loo fura weligood yaalooda wax maysan baraan iskuulna looma furin baahi iyo qabayn waayo maanta baahidii waa la dibaray maamulkii degmada aa naga dibaray baahidii laba macallin oo naga taageero oo kab ah kabkeeda degmada ka bixinaysa intii wasaaradda waxbarashada intii taageero ka helayno degmadaa naga kabaysa laba macallin degmada noo ballan qaaday oo naga taageeraysaa
It is glass for deaf and dumb and disabled people, and it is beginner. Even this position, this class, they have begged from the, you see, Ablal, uh, her teacher.
ugu dambeyntina bashiir maxamed salaad xogayaha degmada gurceel ayaa waxa uu ka warbixiyey ahmiyadda maamulka degmada gurceel ay u leedahay waxbarashada dadkan gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada inaan idhaahno mudanayaal dadkani waxay u baahan yihiin runtii in il gaar ah lagu soo eego oo ay helaan waxbarasho runtii taya leh si caruurta galmudug joogta lixaadkooda ay dhamaystiran yihiin sida looga fakarayo inay waxbarasho u helaan waxaan u baahannahay ama aan ka codsanaynaa madaxdeenna inay iyaguna dadkan sidaasoo kale in looga fakaro oo miisaaniyad gaar ah runtii loo sameeyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool galmudug ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay helayeen fursado kala duwan gaar ahaan waxbarashada iyada oo gurceelna markii ugu horreysay laga hirgeliyey macad nuucaan ah oo ay wax ku baranayaan